aad baad umahadsan tahay jelani horta aroornimadii hore saaka waxaa dhacay qarax qaraxaasi oo inta badan saameyn aan ku yeelanin dharaaqa ganacsigii sidoo kale kagaadiidkaba balse qaraxaasi waxa uu ka dhacay xarunta saldhiga agtiisa laakiin ma jiro cid saameyn oo ku yeeshay amaba dhaawacyo oo kasoo gaara qaraxaasi waa gartay qaraxu halkeebuu ka dhacay marka
qaraxa wuu ka dhacay afaafka hore ee saldhiga
yaa lala bartilmaameysaday marka
halka uu qaraxa ka dhacayay waxaa fadhiyay taliyaha saldhiga degmada baardhadhe iyo sidoo kale saraakiil ka tirsan laanta socdaalkii jinsadaha haye
waka wax khasaaro hadda gaara ma jiro balse laakiin sargaalka markaasi asagoo ka kacay qaraxday qaraxu marka ma ramuud control buu ahaa mise bamba gacmeed
may qarax waa midka loo isticmaalo dhanka ramuudka waa gartay kadib ciidamadu maxay suubiyeen ilaa hadda waxaa soconaya howlgallo ka dhan ah qaraxaasi waxaana loo soo qabtay dad lagu tuhumayo inay lug ku leeyihiin haddii aan leeso dhanka amniga iyo sidoo kale dad iyaguna lagu tuhunsan yahay inay xiriir loo leeyihiin al-shabaab waa gartay xaaladda guud ee magaalada hadda marka waa sidee xaaladda hadda aad bay u degan tahay inkastoo weli ay soconayaan howlgallada